soomaalida waxay tiradaa hor ya ya rabbiga wada taqaana marmanay rab geela wada dhaqday hora hawl qaba hawarna u dheer ya ninka geela hora wargeela soo daay warkan soo daay wargeela jiyaaka ninkaas hawlna waa qabaa habarna u dheeriy waxaa leeyahay warna imanka allah ka qaad maxaa geelena ka daba dhigay marka horta waxaan leeyahay hora hawl qaba hawarna u dheer inta uu qaylinayo iyo intuu dadaalayo iyo intuu cabanayo maasha allah ilahay khayra ka siiyo waa nin magaciinu ku hadla dhibka aad sheeganaysaan isagoo ku dhacaa isagaa dhabarka saarta dadkula soo carraana waa naga xaaladda aynu ku jirno idinkama qarso xaalad aad u adag wey waxaan idinku bogaadinaya oo idinku ammaanaya intii xalay garaa ninka la yihahdo ii sheegay ninka la yihahdo xabib intuu ii sheegay iyo saaka taliyaha qaybta maxamuud maxamed nuuritaan kaa garab sama odayga joogi jiray ushida kabka kaasyaar ya marka dib baynu gacanta waa lagu oogyaa mayo maalintan anigu askarnada soo qortay waxaa kasoo horeysaan umalayna lix afartan sano oo aan laylis dable kasoo bilaabay laylis dable maalinta iyada niyadeeda waxaa ku jirta oona oo aan ogaa oo ku qanacsanaa inaan ama qaato maalinta ii geertaan amanaan bixiyo soo sax maaha waa ku qanacsanaa waxaan ogaa amarkaas inuu gaadhsiin karo nafteeda inuu halisgelinaayo amarkaas nafteeda inuu halisgelinaayo dagaalkii sida sabana matala ya khatar badanaa soo maray haddii aanan taa raalli u ahayn waxaa noqon lahaa ganacsada ninka ganacsada macdaharkiisu furtaa saacaddu rugu furaa saacaddu rugu xiraa isku raacsanayso maa hawsha aynu soo doonna hawshaas wey ilaahay waana waana jaariye ah weliba oo xaaladda aynu ku shaqeyno xaalad aad baa waa anugu inaad nafta ku dhintay qaarna ku dhinteen qaarna maanta ay diyaar u yihiin inay u dhintaan ilahay baa idinka abaalmarinaya iyo xaaladdan adag aynu ku jirno waxaanu diyaar u nahay in xitaa haddii aanan haynin imkaaniyaadkii qalbi wanaagsan inaanu idinla nimaano inaanu idhaahno waa ciidankeennii inaanan marna idin dayacin afta ha dheeraad ha yaraad o dowladnimadu kama soo harto ciidanka boliiska dowladnimo ma ka soo harto ciidanka boliiska waxay la rabaa la sheego dowladnimadu waa ciidanka boliiska dadka habeenkiina soo jeeda maalintiina soo jeeda ciidanka boliis waa hay-adda keliya afar iyo labaatanka saac afar iyo labaatanka saac saa u wareegaysaa waxaa soo jeeda nin ciidan boliisa waa xaqiiq maanta waa ogteen idinkaa ka mid a afar iyo labaatanka saac isbedelaya nin ciidanoo boliisa meel taagan nin ciidanoo boliisa la bisan nin ciidanoo boliisa dhaxanta ku dhacay taydhib ku dhacay wadaadka taabiciga ee habeenka qor-aan kusoo jeeda iyo kan balweysanaya waxay ku hurdaan waa ciidanka boliiska subaxdii kuwa ka lahaya ama iskoolka ka lahaya ama meeshiisu ka lahaya waxay ku ka lahayaan waa ciidanka boliiska ciidankaas ayaynu ku abtirsanaa laga soo bilaabo looyacaddo meesha soomaaliya ugu dambaysa ilaahay xuduudka ugu dambeeya waa faamig weyn waay waxaan hortiina ka sheegaya ciidankan boliiska isku duubnida ay leeyihiin iyo kalgacaylka isku hayaan iyo wanaag ay ku wada shaqeeyaan hay-ad soomaaliyeed oo ku shaqaysa lama arko aad baan isgu ammaanaya hay-ad soomaaliyeed oo gaadhsiisan lama arko waxaan rabnaa marka heerka aynu taagannahay innagu dhib baynu sheeganaynaa dhibka aynu sheeganayno innagu dhibkaas sheeganayna ayaynu ummadda ugu horreynaa soomaalida maanta taagan ugu horreynaa oo garaadkeenna iyo caqligeenna iyo blaningkeena qorshaheenna uu ka fog yahay heerka ay dawladdu taagantahay heerka ummadda soomaaliya ay taagan yihiin heer waxaynu taagannahay wasiirka beeraha ee xamar iyo wasiirka beeraha ee galmudug iyo wasiirka beeraha ee buntland aanay haynin nidaam ay ku wada shaqeeyaan aanay haynin wax xiriira wasiirka maaliyadda iyo wasiirka maaliyadda dowlad goboleedyadu ilaa hadda ma hayaan kheyraadka dadka sida loo qaybsan lahaa kee wax qabanaya keesaa qabanay cashuur xaggee laga suray xaggee baan laga ururinay ma hayaan weli socotaan soo maa ciidanka bolis baa ka duwanay min darafi laa dacay ama tababar ha noqoto ama nidaam ha noqoto ama sharci ha noqoto ama kala dambayn ha noqoto aad baynu ugu horreynaa waxaynu ciidan ku jihaysan timaadada timaadada soo socota shalay maanta ma aha shalay maanta ma aha laakiin waxaanu doonaynaa berritan inaanay maanta noqonin meeshii aanu taagnayn ma taagnayn waa soconayna ciidanka bolisku waa soconaya ilaahay idinki waxaan rajaynaya inanu meel fiican gaarno maqaam fiican aynu gaarno hadda soo gudbo wixii mushaakis waxaan rajaynaya insha allah idinka ilaah waa imaanaya mayow dantaani u kalafaysa inaynu suuqa dhexda ku xirano ya inaynu suuqa dhex inta aad qaylinaysaan in lamid aan qaylinayna hawshi waa la kala leeyahay hawshi waa kala la kala leeyahay dhibkii idinku idinku dhacaaya taagnaantii idinku idinku dhacaysa xabadii ood hor taagantihiin laga soo bilaabo tariixyeenta ciidanka booliska galmudug ilaa iyo madaxdeena ka sarraysa nin walba heer ha u gaarto waajibaadkiisa heer ha ku ekaadaan laakiin dhammaantiin waxaan haysto waxaa walwalka daryeelka ciidanka booliska meel allaale meelay joogaan mushaar la-aantiina aan ogna ka xanuunsanaynaa oo lamid idin lamid baanu nahay intaa waa qaybe annagana laga rabaa inaad guryo iyo degaan heshaamaana laga rabaa in saldhigyal bisaana laga rabaa in ciidankan meeshuu taagan yahay uu ka dhaqaaqo uu gaaro meel ka fiican haddii aanan gaarsiin karna waa soo tegayna waa xaqiiq wa intaas waa ku walwalnaa waa ku seexanaa waa kusoo toosnaa marna hays orunina liidinama maqnaa intaas haysaan inteeda kalaan ku maqana marka haddee waxaan idin gaarsiinaya waxaa weye samar iyo dulqaad inaynu dhammaan wada yeelano aynu ku shaqeyno waxaanu hayna waa jaariyo wixii aan aanu markaa waktigan xaadirka aanu qaban lahayn waxaa la qaybsaday taliyaha tiraxyeenka ciidanka isagaa idin socodsiin doona oo wixii aan markaa aanu niri maaragtay maxaynu maanta galmud ku dari karnaa waanu soo qorsheynay tiraxyeenka aan markaa idin socodsiin doona insha alla idinka ilaahay waxaan kaloo idinku gawaabinayaa waxa yar aynu soo gaara ciidanka booliska soo gaara ma oranayno anugu ma dhigin ciidanka banaadir ciidanka meel walba jooga ee booliska wax yar oo la helo ama dhismo ha noqoto ama tababar ha noqoto ama imkaaniyaad ha noqoto ama isgaarsiin ha noqoto biidni illaahi alkariim waxaanu jecelna mar walba qalbigeena fataalan inaanu wixii karaana aanu isoo gaarsiino haddii kaleeto madax gabaneyn meesha taana waa naga baahan tahay mar walbaba waxaanu idiin badinaynaa inaanu mar walba kormeerida kugu nimaadno oo maalmahaasaanu joogaynaa annaga waxay noo tafaxadno anoo arkano ciidankeenii oo labisan oo diyaara oo shaqaynaayo oo gaajo ku shaqaynaayo oo dhib ku shaqaynaayo oo qorax ku shaqaynaayo oo rafaad ku shaqaynaayo inaanu garab istaagno meel walbaa joogtaan iyadana waa naga go-aan tahay tababaradaan usoo noqdo ha la barto oo ha la barto ninka booliiska inuu wax akriyo waxna qoro ninka booliiska inuu wax akriyo waxna qoro hala barto kaasina booliisku anigu military ma nihin raallahaygaada qolada militarykeega anuu noo sheegana booliis baan ahaa marka baabuur kaa baxsadoo taargiisaada qori karin ama qofka dambiilaha oodan firi karin tafaatiishiisa aan ku qor aadan oran karin shaal buu watay garabsaal buu watay garoqoyn aadan qori karin waa sodhi ma aha hala barto af soomaaliga hala barto saraakiisha aan booliiska soo marin oo ay ku cusubeen booliisnimaduna waxaan rajeynayna inaan tababar ku cusubin kara aw diyaar garoobaan mana callamanaya xadkan waa cilmi sirta loo cadda ya cilmiga qofku inuu raadsado waay gobol cilmi waa kaanasina intina yaa jabuuti aaday maasha allah jazakum allah khayr yaa nagu tiri yaa igu arkay maasha allah good anuu waa jabuuti marka waxaan kuwadaa horta ciidanka meelay tagaan baan ka daba tegaynaa marna ma cidlayno weliba anigu ma cidleeyo hadday jabuuti tagaan u dirna uga daba taga waa soo fiiriya maxaa la baraayo hadday talyaaniga tagaan uga daba uga daba tagna haddii uganda uganda yaa tegay uganda haddii la tago misindi uga daba tagnaa tababarkuna waa isdaba soconaya haddii rabbi raali ka noqdo tababarku ha loo diyaar garoobo qof walba maalintii aad tababar yar soo qaadato wax aqoon baa ku kordhaysa aqoon baa ku kordhaysa marka ciidanka balisma tababarka ma soo helo innaga waajibkeena guud waa sharci sharciguna aqoon buu u baahan yahay tababarkeena waa soconaya marka waxaan rajeynaya ninkii dadka tababarka loo soo diray ganaax ha u qaadanina ama sarkaal ha noqdo ama sarkaalxeen ha noqdo ama ciidan kaleeta ha noqdo u qaata u qaata cilmi aad fahaysanaysaan tababarka kama maarmi karno gaalkac ayaan usoo noqday marka magaalada gaalkacin yidhahdo aan usoo noqday maxay gaalkacin ka warrama
gaalkacya taliya waa waa fiican tahay markii shaqaaqooyinka ka dhaca laga reebo ciidankaana degdegeyska iyo ciidanka puntland iyo booliiskaana hadda waan gabansiinay waa kuwii shalgalma soo dhaweynaya arkaysay daraadna waa kuwii hadalka meelsanaanta lagu wada siinhayay waxaan aada ugu fikiraynaa inaan isfahamsiino biliiska si ay wada shaqeeyaan oo kan xaggaas ciidan ugu doono kuwa qabiilku jiray kan xagga usoo caraaraan oo sameeyo usoo caraarin ee meeshuu tagaba uu ciidan biliiska oo ka qabanhaya uu ugu iyo xagga ka soo carara intaan la qabto lagu wareejiyo iyo xaggaan ka carara intay qabtaan xafiiska saldhiga keena- xabsiga keenaan arrintaas waa socotaan aada iyo aad baan isugu fahamnay insha allah waxaan rajaynayaa inay wax midho fiican dhali doonto oo biliisku ay farxad kala kulmi doonaan insha allah
inayo magaalada xaaladda ina haysato waa la socotaa innagu waxaan leenahay hal cadow warbigu raacsanteen aada iyo aad aan martada daynayn aan carruurta daynayn aanayna kala saarayn waxay daynaynaan oo taabiciga aan daynayn oo wadaadka aan daynayn masaajidka wax ku dilaaya suuqi wax ku dilaaya halkaa cadow inaynu u midowno miyaana xaq ahayn cid u daynayo mala cid u daynayo mala ilaah mana awrtay ya waxaanu daynaynaa marka aan dib ugu noqdo ereygii aan lahaa booliisku waa ka aragti dheereya waana ka horeeya hay-adaha kala wadan inagu markaynu bilownay shirarka ah booliis midaysan habeer maqaasuba ahaa tirixiinka ciidanku booliis midaysan maalintaynu qaadanay oo aynu ku tashanaynay oo aynu ka doodaynay dowladda baa horjeeda. hay-adaha kale waa ka horjeeda waxaanu ka hadlayna ma waa la yaabanaay maxaa keenaya waxaan ognahay ciidanka booliiska inaan u kala hari karin xagga tababar inaan u kala hari karin ciidanka booliiska dharkiisa inaan kala bedelaan karin ciidanka booliiska aqoontiisa inaan soo gaarin ciidanka booliiska dambiga ka dhac gaalkacyo geeskaas in halkaan lagu qaban karo ya hadda waxaa laga soo qabtay somalilan somalilan baabuur lagu dhacay ceelasha biyaha hormuud ereyn lacag lagu dhacay waxaa laga soo qabtay somalilan askar intay kusoo direen xabal laga gashay Ya. madaxweyne ku-xigeenka puntland baabuurtii laga dhacay dabadeed bolis baa soo celiya wadashaqeynta boliska taawa waxaa laydinka rabaa marka ninka ciidanka booliska ka tirsan ninka ciidanka booliska ka tirsan ee ku fikiraaya goobtana goobtaadi waa khaldan yihin ugu raacsanteen waa waa khaldan yihin ciidanka booliska meel allaale meesha jooga waxaa la yidhahdaa persona juridico awood sharciyeysan baa lahaysiiya sharci awood sharciyeysan awood sharciyeysan baynu qoryaha ku haysanaa awood sharciyeysan baynu ku shaqaynaynaa awood sharciyeysan baynu dalku xiraynaa dadka xabsigaa ku dhigaynaa waa awoodda sharciguna siiyey waa ya awooddaa sharciguna siiyey marka waxaa laga maarmaa inaan midayno meeshii dambi ka dhac waa meesheeda kale informationka inaan qaybsano xogtii in la wadaago ya booliisku inuu booliis yahay ka koray wax allaale wax kala soo sooci kara ciidanka booliisku inuu mid yahay muqadas yahay taasaa inoo ballana soo maa aada iyo aad taasaa inoo ballana ciidanka booliisku waa mid wa ya sheekadan yaa laydin akrinin sheekada qorafaadka dad baa dadka kala geenaya dad baa weli waxay taagan yihiin kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo sagaashanka aan tallaabo hore uga qaaday waa xaqiiq wey soddon sano ka hor dadaan weli tallaabo hore uga qaaday kanadooda ay ku rejistaraalaysan tahay madiyaanadii maalinta dhibkaasi uga baxaynaa markaa dadkaan sheegayo nooc walbaa ku jira ganacsataa ku jirta siyaasiyiin baa ku jira aynan ka malaynayn idinku aaminsan inaan tallaabo hore loo qaado kuwaas way xaqirayaan horta ilaahay laga cabsado ilaahay laga cabsado dembi waa dembi meshra kusoo ayba kusoo wareegay karax kusoo wareegay dembi waa dembi ciidanka baliska sharcigaa dadka gacanta saa ugu qabano oo kor u qaadno waajibkeena taas waajibkeena qur-aankaas kow tan labaad waana suurada daan caawida ilaan lahaa ilaahay haddii waa soo noqonaayo wakin imaanayo oo wakti wakti ka wakti ka fiican ama saddex casho ama afar casho markaas ilaahay oo soo qorsheynaya oo halkan qof yiri la hadlo qof qof iyo qof iyo dhexdooda laga bilaabo gaabkacay ilaa yaxdaad ilaa yaxbuud oo meesha natiijada haddii ilaa raali ka noqdo waxaan kula dardaarma waxaa weye innagu darajada iyo nafisku waxaynu u sidanaa ummaddaa soomaaliyeed qof kasta yihiinba boliisku waa loo soo cararaa lagama cararo aynu gaadsiino boliiskan ciidan loo soo cararo ciidan la aamino ya ciidan xaqsoor ah dacwada saldhigga ka xumaataa maxkamaddu ma sixi karaan intaa ka damada saldhigga innaga asaaskeena hadday ka xumaato ciidanena ma sixi karto yaynaan marka u qaadanin inaynu wax inagu wax ma xukumo ciidanka booliiska wax ma xukumo ciidanka booliiska waa adeegaa shacabkaas waa adeegaa ya qorigan dadka aynu dhulka ka gelinayno iyo xoogaa hadalkaan kulul hala daayo hala daayo aynu da dabacsanaano si ciidan dadka ay u fahmaan ciidankan waa ciidankoodii w amanaya magaaladan oo layir weli wax badan bay shacabka wax ka qabteen shacabka waa soo garaasanaya waxay fahmayeen ciidanka bolis ku fadhaan ciidankay ku hordaan oo daryeelaayo oo oo xarsooraayo oo ag taagan oo ku rafaadsan waa ciidanka boliskooda marka inagu marba awood awooddaa sharciyaysan oo sharciguna siinaayo oo ah inaynu buri qaadano oo ah inaynu wax soo xirno oo ah inaynu wax qabanno yaynaa ku takrifalin yaynaa ku takrifalin aynu dadku u adeegno bari dhunta laga gelinayaa ma jirto akhlaaq xuma ma jirto ciidanka booliiska ma qabo ciidanka booliiska waxaa qabaa sharci yaynaan ku takrifal aynu aada uga taxadirno ya aynu u adeegno dadkan خدمات بن سمعناي خدمات خدمات عن برنامج waxaan idin rajeynayaa guul magaaladan wax ku fadhiyo waa idinka dhinaca kale wax ku fadhiyo waa ciidanka booliiska waa og yahay magaciina ha raago ciidanka booliiskana ha noolaado mushaarka waxaan kalahay waa idiin imaan ilaahay laga xab